اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما النهي عن اتخاذ القبور مساجد waa xabaalihiioo masaajidadii xabaala laga dhigto ama xabaalihiioo masjid laga dhigo ama ha laga dul sameeyo ama ha laga ag sameeyo xabaalihiyo masjid la isla doonto way dhici kartaa in xabaasha dusheediiba laga dhiso masaajidka in qiblada loo dhigana waa suuragal intaba waa la diiday halkana qof baa ku asturan jiifadiisii iyo jidhkiisii lagu asturay in loo duceeyo mudan wax laga doonayaana jirin cibaadadan salaaduna waa cibaado ilaahay loo gudanayo subxaanahu wa tacaala si aana u gelin shirki iyo wax kale waa in la kala durkiyo sababtuu nebiguba u diiday siyaarada xabaalaha waktigii hore yaan wax ugu soo gabanin ba ahayd can caaishata wabni cabbaas labadaa waxaa laga wariyey qaala waxay idhahdeen lama nuzila birasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam markii nebiga lagu degay ee malagu ku soo degay ama geeridu fadafiqa ee uu gudagalay jawaabu qaala ama jawaabu lamaa waxay noqonaysaa qaala lama nuzila qaala markii lagu soo degay fadafiqa uu bilaabay yadraxu inuu ku tuuro qamiis khamiisatan lahu mara uu lahaa a mara la xidhown calaa wejihi wejiguu kolba saa ugu daboolaya sakaraadkiiba hayo kolba baxaadegay yadraxu khamiisatan lahu calaa wejhi mara uu leeybu wejiga saa ugu daboolaya faida اktama marka uu ku caburo kashafaha can weji wejiguu ka qaadaya marna wejiguu saa u saaraya marna wejiguu ka qaadaya qaala wuxuu yidhi lamaa nuzila markii lagu soo dega sidaa uu samaynayba qaala wuxuu yidhi isagoo xaaladaa ku sugan oo sakaraadku sidaa ugu adagya oo baxaadegaya ayaa qaala wuxuu yihi wahuwa kadalik isagoo xaaladaa ku sugan sawirkay kusiinaysaa waxa weeya ama labada saxaabi ay muujinayaan wuxuu sheegayaa wax yar inaanu hayn waayo xaalada qofku waxa uu xusuustaa waa waxa ku adag lacnat اllahi calى اlyahuudi wالnasaara labadaa qolo allaha nacdalo itakaduu qubuura anbiyaa'ihim xabaalihii nebiyaashooda waxay ka dhigteen masaajida markaa nebi muuse la garay anna aan idhaahne reer banu israa'iil ambiyo dhowray lahaayeen nimankii nasaaraduna ciise bnu maryam bay lahaayeen isaga laftiisiina lama xabaalin xagga koraa la geeyay marka xabaalahay ka dhigteen waa maxay dee kuwana nebiyaashu xabaaloodii bay ka dhigteen reer banu israa'iil kuwa nasaaraduna suufiyaashoodii iyo wadaadadoodii marka xadiidku sidaas uu muujiyey labadaa inaan waxba kala gelin waxaa kaloo xabi xadiidku uu muujinayaa in la nacdali kara yuhuudda iyo nasaarada iyo qofkii xune xaaraan iyo xumaan ku sifaysanba qofka dhaqankan le inuu nacdal mutaysanayo waayo de dadkani ilaahay wakti bay u dhawaayeen oo reer banu israa'iil la doorto laakiin iminkana waa la waa la nacdalay abtirsiimada ma aha laakin waa afcaasha insaanka afcaashan sameeyaa nacdal buu mutaysan can caaishata waxaa laga warinaya ana uma xabibata wa uma salama labadaa dumar ee saxaabiyaadka xaasaskii rasuulka dakarata waxay sheegeen kaniisatan kaniisad ra'ataaha labadoodu ay ku arkeen bilxabash xabashida waa madhabta ama qaybaha kristanka qaybta loo yaqaano orthodoxka ee mitidka ah wey kuwan etoobiya iyo serbiya iyo lebnan meeshaa kuwa ka jira silsiladaas ilaa ruushka waa kuwa xoog-xoog iyo waxaa aaminsano waa kuwa ugu qalafsan fiiha tasaawiiru sawiraa ku yaala sawiraa rag iyo dumar iyo ciise sawirkiisa yaxaasaa ka buuxa kaniisadaha nebigay uga warrameen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ina ulaa'ika kuwa gaalada noocaas idaa kaana fiihim arajulu saalix nin wanaagsani markuu dhex joogo famaata uu dhinto balow calaa qabrihi masjidan masjid qabrigiisumay masjid ka duldhisaa masjidkiisa ayuunbay ka duldhisaan qabrigiisumay masjid ka dhisaan wasawaruu waxa ay sawiraan tiika suwara sawiradaana tiika macnaa laamkii unba ayaa lagu bedelay tilka bay ahayd oo markaa ismu ishaarihii tiika suwar ay tilka suwar sawirada noocaasa bay ka lulaan ay ka laalaadiyaan kaniisadahooda ulaaika shiraaru lkhalqi khalqigay kuwaas ugu shar badayn cinda allahi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha adduunyadana way ugu shar badayn maalinkaasu sharkooduna sii muuqanaya waa cadaab iyo cadho allah ayay leeyihin dee riwaayo kale waa sii ahayd yuxadiru ummata ummadiisuu nebigu uga digaya arrintan oo kale inaanay iyaguna ka samaysanin xabaashiisa masjid bifadli illaahi dadka muslimiinta ahna kamay samaysan almasjid annabowi marka lagu cibaadaysanayana dadku xabaasha uma jeedaana masjidkaasay usoo ku cibaadaysanayaan ilaahay hadda masjid kuma dhex gelin xabaashu aada umay gelin koonaha oo dhinaca bariya darafa bay xisaabsan tahay tawsicada masaajidka lagu samaynayo la ballaaninayaana waxay kaliftay inuu hareeraha u fido masaajidka markaa hore way u kicin lahaayeen waxaad sa moodaa inuu qabriga rasuulka hor joogo iyo labadiisa saaxiib oo tawsicadii dhinaca ballaarintii lagu samayn lahaa ay ka hor joogto alfadlu fi ityaani lmasaajid in masaajidada la tago fadliga ilaaha la sheegi masjidka ilaahay oo la tago oo salaadii loo tago oo cilmigii loo tago cilmi iyo cibaado in lagu camiro oo guryahaynu ruuxda ku nasinayno ka mid yahay masjidka buuqa siyaasadda tijaaradda suuqa mushkiladiisa waxaasoo dhan marka ay qofka soo helaan naftiisa waa inu helaa saacado uu ku nasiyo oo uu ku daweeyo ruuxdiisii masjidka haddii laakiin uu ka mid yahay min asxaabi almafaarish oonu masaajidada ka mid ahayn qofku ehelkeeda uu qombabiyo uu qallafi qalbigiisu qoyaankaa ka idlaan can abi hurayrata can inabiy sala allahu calayhi wasalam qaala nabigu waxa uhi xiina yakhruju rajul ninku markuu ka baxayo min beytihi ilaa masjidi gurigiisa ilaa masaajidkiisa saasay isugu lifaaqaynoo ma kala hadhayaan gurigiisa masaajidkiisa gurigana abaale masaajidkana abaale waa ummaddu ka dhaxeeya jidhkii baa ku nasanaya oo ku raaxaysanaya gurigii masjidkiina ruuxdii farijlun lugi tugtabu hiya xasana xasanada la qori darteed warijlun lugina tamxuu sayi-a waxay tirtiri hal dembi markaa tugtabu iyo tagtubu ficilka hore musame iyo majhuul labadaba waa waari ka dambe isagu waa musame dhinaca musamaha inay isu raacaan baa fiican oo taktubu iyo tamxuu la israaciyo oo la yidhaahdo labada lugood farijlunta hore markuu mid qaado taktubu xasanatan xasanay qori wa rijlun lugta kale u qaadayna tamxuu sayi-ata dembi bay ka salaabeen dee ka tirtiraya ee u qorayaana waa ilaahay ilaahay unbaa midna ka tallaabana kaga baabiinaya dembiga tallaabana xasana ugu qoraya bal ka war haddaad inta tallaabeed qaado unbuu ku xidhan yahay dembi dhaafkaaga iyo darajaadkaaga waxa weyn wey markaa qofku hadduu kari karayo dee inuu tallaabooyinkaa kordhistuu badsado wey annahy can manci nnisaa waxaa la diiday dumarkii in loo diido min ityaanihina almasaajid inay masaajidada tagaan in loo diidaabaa la diiday nafyu nafyi ihbaat marka shay la diiday la diido marka diidma la diido macnaheedu waa ogolaansho macnaheedu waxa weeyaan ityaanu nisaai lmasaajid natiijadu saasay noqonaysa dumarkiioo tegi kara masaajidada ilaa waxa sharcigu diiday in dumarkii masjidka loo diido marka macnaheedu waa maxay sharcigu wuxuu ogolaya inay dumarku masjidka tagaan labadii nafyuun baa israacay annahyu iyo mancu annahyu waxaa la nahiyey can manci nisa dumarkii in loo diido min isyaanihina almasaajid inay tagaan masaajidada inay masaajidada tagaan inaad u diidda adna waa lagu diiday waxaa loo ogolaaday inay masjidka tagaan weeye yuntij hada alkalaam wuxuu la mid yahay labadaasoo la isu geeyey in loo ogolaado masjidka marka jamaca cidda ku tukanaysa iyaguna kamid yihiin oo salaada subax baabay la tegi jireen masjidka tegi jireen rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii aynu soo maraynay iyagoo xijaabkooda ku duuduuban can ibni cumara qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau ihi ida sta'danat imra'atu axadikum midkiin xaaskiisu markay fasax u weydiisato ila almasjid saasay isugu idaafaysan yihin ida sta'danat imra'atu axadikum ila almasjid midkiin raggiow xaaskiisu markay fasax u weydiisato masaajidka inay tagto falaa yamnachaa yuu u diiday marka xaaskiida waxaa la mid ahun iyaguna hablihiibaa iyaguna lamid ah iyo walaalihii iyo dumarkii ehelka ahaa ayaa lamid ah ibnu cumar xadiidkaa markii uu wariyey inan uu dhalay oo bilaal la odhan jiray ayaa soo booda o yihi wallaahi lanamnacannahun inaan u diidi doono dabeetana laabtu ka dhuftayoo markaasuu caayuu kala tiriyey aada ugu kala tiriyey markaasuu yihi waxaan kuleeyahay rasuulkiibaa idhi markaasaad adiguna leedahay waxaan idhi nacsiyo xun inankii aada buu caayay si aan horaba loo arag ibnu cumara wuxuu caayay aad baan u nabca sunaha rasuulka cidda ka hor imanaysa wuxuuse nabigu raaciyey wa buyuutuhuna khayrun lahuna guryahoodaa u fiican masjidka waxa uga khayr badan guriga waa loo fasaxay oo way tegi kartaa waxase uga khayr badan halkii ragga masjidka ugu khayr badnaa iyadana waxa u khayr badan guriga saasuu raaciyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waa marka aan fitno laga aamiyahay laakiin haddii fitno laga aan laga aamin ahayn oo qofka cirdigiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa wax soo gaadhayaan waa waajiba markaa inuu gurigiisa joogo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday gabadhu mutacabira iyada oo cadar leh ama udgoon inay baxdo qaawanaan inay ku baxdo falyakrujna tafilaat falyakrujna tafilaat calaa macna xadiid ha baxeen buu lahaa iyagoo tafilaata tafilka waxa weeyaan iyada oo qofku aan wax udgoonoo laga urinaya jirin wax urahoo udgoonoo laga urinaya aanu jirin marka iyadoo anshixii iyo aadaabtii islaamiga hayd leh wax fitna ahna aan laga cabsanayn bay tegi man yumnacu min almasjid cidda masaajidka loo diiday intan oo dhami waa aladab maca almasjid aadaabtii masaajidada wey aadaabtii masaajidadaynu ku jirna oo qiimahooda leh ila waa guriga ilaahay gurigaagaad jeceshay markay dadku yimaadaan duyuufta ahy inaanay kaa fadqalalayn kaana fool xumaynine aadaab wanaagsanay ku joogaan iyo ixtiraam oonay kaa uskagay ka ilaahay maxaad u malaynaysa subxaanahu watacaala baytullah marka intaasoo adilo ah oo aynu maraynaa waa sunnadii saxiixayd ee nabiga ka sugantay calayhi salaatu wasalaam oo intuba kuu tilmaamaya sida loola dhaqmayo guriga ilaahay oo dee gurigii ummaduna ay ku cibaadaysanaysa wey waa cidda loo diidayo masjidka can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi man akala min hadihi shajarati qofka geedkan cuna qaala waxau yihi awala yawmin maalintii hore wuxuu yidhi aum athuumi buu min hadihi shajarati athuum waa ninkii markaas ruwaadda nin kamida un weeye ninka hadalkan markaa laga sii warinaya athuumi toonta ninka cunaa uma qaala wuxuu ihi athuumi wlbasali wlkura wlkura toonta basasha kamsarada intaasi buu maalinkii labaadna sheega u raaciyay raawigu falaa yaqrabanna falaa yaqrabna yuu noogu imani fii masjidina yuu noogu imani marka riwaayada saxiixa waxay u badan tahay ama saxiixaynkuba in toonta un la sheegay kuwan kalena la midiin ee raawigaa maalintii hore toonta sheegay maalintii labaad buu ku daray basashiiyo kuraabka falaa yaqrabna fii masjidina kuraabkuna waa kamsaradii waxaasu wey waxaan de hahbale iyaguna falaa yaqrabna fii masjidina yuu noogu imanin masaajidka faina almalaa'ikata malaa'igta ilaahay tata'adaa waxay ku dhibaatoonaysaa mima yata'adaa minhu lins insigu wuxuu ku dhibaatooday urah sida baashan xulbad oo kale qofka had iyo jeer isticmaala dhididkiisa kasoo kankami iyadoo ur leh toontiiyo basashiina waa la mid iyo wixii dee ur looga dhalay cadayga gumartana ka warran iyo cadayga xididka ah aad bay u uraa waxaa kasii daranba dee tubaakadii iyo sigaarkii oo waxba kasoo kabacaya qofka laguma agtukan karayo sharabaadadii urayayna ku dar dididkii qarmuunaa ee qofku lahaa marka waa xukumku alxukmu yaduuru maca cilati xukumkiiyo dee cilladu way wada socdaa cilladu waa urtan bay ahayd ila nebigu wuxuu sheegay tata'adaa wixii lagu dhibaatoonayo o dhan cilladu waa taa wax kasta oo muslimka meesha ku tukanaya malaa'igta la tukanaysaaba ay ku dhibaatoonayaan malaa'igtii baa meesha joogta mu'miniintii baa jooga marka adiyatu lmu'miniina xaraam dadka mu'miniintaa in la dhibo oo qowl iyo ficil iyo ur in lagu dhibo wa xaraam sidaasi weeye oo insigoo quri kuma karahaysanayse malaa'igta ilaahay baa ku karahaysanaysa xadiidku waxa weeye صaxiix riwaayu qaliil arawd nadiir qaaf waa mutafaqu calayhi laysa lakin laysa cinda ha cinda albukhaari albasal wاlkubaar muslim waa ku jirta lakin bukhaari kuma jirta inta markaa qofka had iyo jeer ku dhibaya ummadda masjidka ku dhibaataynaya waxyaabahaas ha iska joogo haddaba jamicii waajibkaa marka sababtana waa la sheegayo waa dhibaatada man yukraju min almasjid qofka masaajidka laga saarayo isagoo kuma jira masjidkii la yidhi hala yimaadee waajibka can macdana bni abi طalxata ana cumara bna alkhaaabi qaal inakum ayuha nnaas war dabow cumar baa yidhi dabow taakuluuna min shajaratayn laba geed baa cunaysa maa uraahuma uma malaynaya ilaa khabiitatayn inay yihiin laba xunxun un baan u malayn markaa khabiif waxaa inta badan lagu sifeeyaa xaraamta oo wayuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhaba'is marka waxa la yaha kulu xaraamin khabiif walaysa alcaks shay kastoo xaraami waa khabiif laakin shay kastoo khabiisi waa laga yaabaa inaanu xaraam noqon sida halkan oo kale oo culimadu waxay u badan yihiin inaanay xaraam ahayn daliilkiina way soo qaadanayaan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey dee waa kii yidhi idinku waxaa la anugu waxaan la faqaya cidaydaan la faqaynini dee iska cuna markaa taasi waxay tusinaysaa inaanu xaraam ahayn idan marka khabiis dhammaantii inaanu xaraam ahayn baa laga qaadanaya waxyaaba aan markaas wanaagsanayn lagu sifayn kara khabiis hada albasal wa thuum toonta iyo basasha labadaas weeye waa laba khabiis cumar yidhi isagoo khabiis ku sheegay buu raaciye o wuxau yihi walaqad ra'aytu nabiy allahi sala allahu calayh wasalam nabiga ilaahayna waan waan arkay idaa wajada riixahumaa markuu urtooda qof ka helo markuu uftoo urtooda ka helo min arajuli nin amara bihi amar buu ku bixin jiray fa ukhrija ila albaqiic xabaalaha baqiic baa la geynaya halkaasaa loo saaraya faman akalahumaa qofka labadan cunaa falyumithumaa dabha karin ha ku soo dilo karin ha soo kariyo oo urtu way ka tegi markaa cumar baa taladaa bixiyey adigii nebigunbuu raacaya calayhi salaatu wasalaam marka taasi waxa ay sheegaysaa jamicii uu nebigu lahaa qofka iman waaye gurigaa baan tamaniyey inaan kusoo gubo iyo kal haddii qofkii laga eriyey balaa u galay ummadda baruur quraa baruuryo badan aafayse intuu dad badan khushuucdiiyo salaada ka aafayn lahaa iska jooga isagu meelihiisa hawan wareego xabaalaha baqiicna dee waabay durugsanaayeenba dee qofka halkaa la geeyo waa la fogey hawl wax adag bu ku dhacay taasina waxay tusinaysaa un dee nooc cuqubaa baa la saaray oo cuqubadu ila way noocyo badanta haddii lagu karantiimeeyo ama jamaca lagaa reebo ama masaajidada waa nooc cuqubo ahu sidii kacabba loo galay marka taas waa midoo dee dhib uu geystay qofka midhka kale jiraa waxa weeya anaynu arkayno sidaa uu cumarba sheegay radia allahu canhu haddii wax laga bedelo oo la kariyo wixii dadka dhibayo ur ihina meesha uu ka baxo urtaasun hadday meesha ka bax si ay kaga baxdaba geedkii waa la iska intifaacsan karaa marka wax kastoo ur lahaa marka urtii laga qaado ase aanu xaraam iyo nijaas ahayn dee waa la iska isticmaala lidalik baa halkaa waxa laga faaidaysan karaa hilibkii geel oo kale sababtii waysada loo farayay wuxuu ahaabay culimada qaarlooyin urta marka haddii ama shiilnimaad lagu sameeyo ama farsamo kale sida marka saambusa lagu shiiloo kale magaciisii wuu tegay urtiisii way tagtay rubamaa inuu sidan cumar sheegoo kale la mid noqon karo bay sheegaan qaarkood taasina markaa waa talada cumar bixiye wey darbu lkhibaa'i fi lmasaajid waa aadaabtii masaajidada waa taambuug laga dhista masaajidada masjidkii in qalwo yar laga samaysan karo oo caw iyo salli iyo teendho yar iyo wax meel yaroo koona ah qalwo ah saa loo xidhan karo markaanay cidhiidhi ahayn ummadda aan la dhibayn can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yactakifa inuu ictikaafka galo ramadaan salla subax subaxuu tukanaya uma dakala wuxuu gelayaa fi lmakaani buu gelayaa alladii halkaasoo yuriidu uu doonayo an yactakifa fiihi inuu ku ictikaafo dakala wuu gelayaa bimacnaa dee waa yadkuluun ilan an yactakifa baa ka dambaysa dakala wuxuu galay fi lmakaani alladii yuriidu an yactakifa fiihi halkuu doonayo inuu ku ictikaafa buu gelaya oo waxa uu ku xidhanayaa salli yar caw yar buu saa ugu soo dayranaya bartaasuu iskaga khalaaweynayaayoo hadalkii faraha badnaa iyo ishii ku dhacaysay ee dadka iyo halkaasuu iska gelaya faaraada wuxuu doonay an yactakifa alcashra alawaakhira min ramadaan tobanka dambe ramadaan inuu ictikaaf yeeshaabuu doonay fa amara amar buu bixiyeyo faduriba lahu khibaa taambuug yar baa loo dhisay taambuug yar ayaa loo dhisay wa amarat xafsatu xafsinaa amar bay bixisayoo faduriba laha khibaa iyana taabuug yar baa loo dhisay waxaa kasii horeysay caaisha sida riwaayaadka qaarkood ay leeyihiin oo xafsi ay ku dayatay falamaa ra'at zaynabu zaynabo laftigeedu markii ay aragtay khibaaha dee xafsoo taambuug dhisatay taambuuggeedii kolkay aragtay amarat iyaduna amar bay bixisoo faduriba laha khibaa iyaduna taambuug yar bay dhisay marka saddex dumar iyo msaa iyo nebiga afar taambuug baa soo baxay falamaa ra'aa dalika markuu arrintaa arkay rasuulullahi sala allahu calayh wasalam nebigu qaala wuxuu yihi albira masamafal baa turidna doonaysa waa istifaam maca tacajub oo su-aal ayaa ku jiro waa hamsihii istifaamka iyo tii ashha la socotay baa la israaciyey albir alaana baki ma samafal baa sidan ku doonaysa ma sidanaa samafal lagu hela gaadhiga hinaasaha oo la isku daba eriyo oo la isdaba dhigo kaasi samafal maha wey inaga joojiye xal muxuu keenay markaa heblaaye iska tagiye idinku iska taga ma odhanina falam yactakif fii ramadaana ramadaan damuu ictikaafay wactakafa cashara min shawaal tobankii dababe shawaal u horeeyay buu ictikaafay cashara min shawaal toban shawaal ka mida ayuu ictikaafkii galay nabigu calayhi salaatu wasalaam dee kolka uu isagii baa lagu dayanayo bilaabay laabay balta sii joogaysaa waatee iyaguna alaabtoodii way iska laabtay markaa waxaan hidhaasaha dumarka la yidhaahda wax dabiici oo iskaga abuuran anna way kan inay mid waliba tidhaahdo anna way kan ilaa asxaabiyaadki iyo orihii rasuulka ay ka dhacdo waxaynu ka faa'idaysanaynaa ictikaafku inuu dhici karo fii kayri ramadaan wa fii kayri asawm ramadaan wakti aan ahayn la ictikaafi karo iyo qofka oo aan soomanaynba iyo waktigii inaan inuu ictikaafi karo dee shawaal oo laga baxay ramadaana lama soomanayn waa masaa'ilka laga faa'idaysanayo weeye iyo meel kooban oon dhibaynin masaajidka in loo laabi karo in laga dhisan karo wax liyaa qaarkoodna waxay leeyihin sababta uu sidan u yeelay waxa weeyaan saxmad bay ku sameeyeen masaajidka waxaa kaloo jirta inay isku daydeen oo hinaas waxaa saddexaad oo jirta hadday farabateen ishii baa ku dhacay dadka eegayana munaafiqiintii baa ka mid ah masaajidka ku tukanayo dee iyaguna khaawisaad la taagan ilawa hoosta ka gaale can caaishata qaalat waxay tihi usiiba sacdun waa sacd bnu mucaad asxaabigii la odhan jiray carshuraxmaanku markuu dhintay uu daraaddii u dhaqdhaqaaqay waxa laga asiibay yowma alkhandaq maalintii khandaq dagaalkii gaashaanbuurta iyo isbahaysiga ama godka godka la qotay ayaa halbowlaha laga asiibay rabaahu rajulun min quraysh nin reer quraysheeda ayaa wuxuu ku dhuftay ramyatan fi lakxal xididka aartirka ama halbowlaha ayuu kaga dhuftay oo dadkii maalintaa dhaawacmay buu ku jiray sacd bnu muca oo ka mid ahaa saraadiintii cuslayda ansaarta fadaraba calayhi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu u dhisay khaymatan teendho fi lmasjid masaajidka dhexdiisa liyacuudahu min qariib si uu meel dhow uga booqdo inan hablaha saxaabiyaadka ka mid ahayd oo dhakhtaradahayd ayaa wuxuu yihi teendhadaada yara halkaa dadka aada ku dadaweysa masaajidka shadiisa noo soo raro halkan keen markaa qaybtii dambeu cusbatal ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka inantaasaana dhakhtaradda abaa daaweyn jirtay oo ka warhaysay markaa wuxuuna xikmaduna ahay liyacuudahu min qariib si uu meel dhow uga soo booqan karo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa dumarkuna kaalintooday lahaayeenoo ta jihaadka iyo ta caafimaadka iyo ta waxbixinta iyo ta cilmiga mid walba muuqaal bay ku lahaayeen sida markaa dabiibaadkaas oo kale maxalushaahidkuna waxa weeyaan nebigoo asxaabigaa bukaanka ah masjidkii meel uga sameeyey maslaxadiisa iyo maslaxadda ummadda iyo ta nebiga intaba ay ku jirta idkhaalu sibyaani lmasaajid masaajidada in la keeni kara ciyaalka xadiid kale janibuu sibyaanakum wamajaaniinakum almasaajid kuwiina waalan iyo sibyaanta ka durkiya masaajidada isagu waa daciif mara ma sugmin oo ma jiro marka ciyaalkii waa la keeni karaa masaajidada laakiin sida ka muuqanaya waxa weeye mar walba kol haddaanu ilmihii ahayn mid mumayisahoo ismaamulaya dee cid baa gacanta ku haysa oo ilmihii si aanu saxare iyo kaadi iyo kudaafad iyo qurun ugu samayn musalliintiina ukhalkhalinin nusuusta sheegaysa in masjidka la keenayo ilmaha yar waa ilmo gacanta lagu hayo waynu soo maraynay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu salaada galaa buu doonayo inuu dheereeyo dabeedna wuxuu maqlayaa ilmo yar oo ka qaylinaya hooyooyinka dhexdooda iyo dumarka xagga dambe ku tukanaya qayladaa uu qaylinayaana waxa ay dhibaysa hooyadii markaasuu salaada uu lahaa waa soo gaabinaya si aanan hooyadii u dhibaatayn ila waa beero way karaahiyeysanaysaa qayladaas marka ilmo yar carruur yaryar bay dumarku haystaan weeyi kan kalena waaba isagaaba haysta nebiga laftiisu xasan iyo xuseen oo halkaa soo soconaya buu nebigu arkaya oo laba qamiisoo yaryar gashan oo ka dhaadheer oo kusoo turunturoonaya mimbarkuu ka khudbadaynayaao intuu kasoo degaabuu midba sin kusoo qaadaya halkaa intuu kasoo qaado mimbarka lasoo fuulaya inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna ilaahay baa run sheegay markuu aayaddaa sheegay buu leeyahy anigoo khudbadaydiin wadaan ciyaal ka arkayo waa xamili waaye inta ay soo rafaadayaan mid cidna umu dirinoo soo qaada muu odhanin markaa waa fitna buu leeyahay can abi qataata qaala waxau ihi baynaa naxnu juluusun fi lmasjid annagoo wakti waktiyada ka mida masaajidka nebiga dhex fadhina id kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waxaa nagu soo baxay nebi maxamed yaxmilu waxa uu sidaa umaamata binta abilcaash ibni rabiic ninka alcaash ibnu rabiic la odhan jiray inantii yarayduu dhalay ee umaamo la odhan jiray ayaa uu nebigu xambaarsan yahay wa ummuhaa hooyadeedna zaynabu bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa inantii zaynabo la odhan jiray ilaan labana markaa ruqye iyo umu kalsuumna waxaa qabay ama guursaday cuhmaan ibnu cafaan faatimana waad garano waa cali zaynabna waa ninkan abilcaas la odhan jiray afarta habooda rasuulku saasay kala ahaayeen ninkan abulcaas la odhan jiray iyo zaynabna habra wadaag bay ahaayeen oo khadiijo walaasheed baa dhashay abulcaas umaama markii dambuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam iyadiina ay weynaatay waxaa aabaheed uu mas-uul uga dhigay wasi baa la ydhaha af carabiga wasi inaad carruurtaada cid aan xigtadaba ahayn ku ballamin karti ogolya sharcigu zubayrow inantaa adiga ayaa wasi u abun manaa adigaa kuu dardaarmay ciddii aad ugu talinayso ise cali buu guuriyay cali bn abi aalib radia allahu canhu ardaa calina way iyadoo aan waxba u dhalin ayaa uu ka shahiiday kadibna waxaa guursaday nowfal ibn lxaaris ninkii la odhan jiray ama aan idhaahda ee almugiira ibnu nowfal ibn xaaris ninkaasaa guursaday oo isna usrada un ka mid ahaa waxbay u dhashay inaan wax yaxyo laydhaa iyo umay dhalin labadaba way jiraan almuhim qolada taariikhdu waxay tilmaamaan inantaas inaanay farac yeelan zaynab oo duriyadeedii aanay waxba sii farcamin saasay sheegaan qolada taariikhda asxaabta ka warama wahiy sabiy inan yar bay ahayd markaa yaxmiluhaa nabigu wuu sidaa alayhi الsalaau wasalaam fasalaa rasuulu اlahi salى اllahu alayhi wasalam nabigu wuu tukaday wahiya calaa caatiqihi degtay u saarantay soomaalidu wiilalunbay degta ku qaataane nebigu inan yar oo awow yahay buu degta ku sitaa yadacuhaa wuu dhigayaa idaa rakaca markuu rukuuco dhulku dhigan wa yuciiduhaa wuu soo ceshanayaa idaa qaama markuu istaagana xataa qadaa salaatahu ilaa uu salaadiisa dhameeyey yafcalu daalika sidaasunbuu ku sameynaya bihaa inantan yar markaa waxaa laga qaatay masjidka in caruurta la keeni karo sii yaryar markaa gacanta lagu hayo ee musaliinta aanay dhibayn waxaa laga faa'idaysanayaa qaacidadii fuqahada ahayd kullu maa qalaba tanajusuhu fa huwa daahir wax kasta oo inuu nijaasooba ay qaarib tahay waa daahir bay yidhaahdeen marada ciyaalka qofka suuqa ka shaqaynaya maradiisa qofka hiliblaha maradiisa waxay aano u tahay inta faraha badan inay nijaasowdo wax cadoo ka muuqda haddii aanay jirin nijaas buu aana u yahay lagu xisaabtami maayo marka waa qaacido ku yar adkaan karta qofkaan usii dhaadhicin wax kastoo inuu nijaasooba ay qaalibtay waa daahir xataa yutayaqana nijaasatu wey ilaa nijaastiisa la yaqiininayo nijaas buu qaalib uyo aana u yahay laguma xisaabtamayo sidoo kale ciyaalka dahaaradoodaasumbaa lagula socon doonaa ha loo istijeeyeyo waxaasina iyo ma istijo qaba iyo waxba lagu xisaabtami maayo saasaa markaa lagu wadan doonaa soo dhawaynta hablaha iyo naxariista nebiga ee caruurta calayhi salaatu wasalaam u naxariisanaya baa markaa laga qaadan dhaqdhaqaaqa yara iska sahlan salaada dhexdeeda inaanu dhib lahayn baa laga faa'iidaysan ubadkiiyo awlaadduna intaad cibaadaysanaysay ka ag dhow yihiin way koobigaraynayaan maskaxdooda iyo muuqaalka ay arkayaan way isku xidhmayaan kadibna saameyn weyn bay ku samaynaysaa si dhaqsaabuu qofkaasi ula qabsan karaa cibaadada qof yaroo muta-adiba weeye fuqahada had iyo jeer shawaafic ama shaaficiyada ee aadka u diida dhaqdhaqaaqa salaada ilaa saddex dhaqdhaqaaqbaa jabinaya way waxay ku yara awilaan iyadaa qabsanaysay bay dhaha iyadaa marna qabsanaysay markuu sii foorasado way qabsanaysaa marka kale sida laakiin waxaa diidaya yadacuha wa yuciiduha isagaa dhigaya oo soo celinaya ficilka isagaa le nebigu calayhi salaatu wasalaam taasina waa aadaabta ka mid tahay in caruurta gacanta lagu hayo la ilaaliyo rabdu lasiiri bisaariyati lmasjid waxaa sharcigu ogol yahoo iska banaan maxbuus gaala in lagu dhex xidi karo masaajidka oo markaa laga faa'iidaysanayo haddii xaalad deg dega loo baahdo in kaalintii xabsiga uu geli karo masjidku mararka qaarkood oo haddii duruuftuba kalifto lagu xidhan karo mid la haysta ah sidoo kale gaalku inaanu lafahaantiisa nijaasu ahayn ilahay baa wuxuuhi inama almushrikuuna najas gaaladu waa nijaas nijaas macnawiya wey oo kufriga iyo iimaan la-aanta ah hadduu jirkiisu nijaas yahay cidduu taabtay iyo masaajidkaba waa laga maydhi lahaa markaa waxaa saddexaadoo laga faa'iidaysan karaa gaalku inuu soo geli karo masjidka inuu soo geli karaabaa laga faa'idaysanayaa haddii maslaxadi ay ku jirto ama la hanuuninayo waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa mucaamalo wanaagsan qofka bani aadamkaa in lagula dhaqmo iyada oo la soo dhawaynayo si loo qabto qalbigiisa loo hanuuniyo can abi hurayrata qaala wuxu uhi bacata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu diray khayla fardo ninkii orodyahanka ahaa ugaadha iyo bakaylaha faraska kusoo qaban jiray orodkiisa ama cagihiisa maxamed ibnu maslama laodhanayay ayaa colka ka madaxa ama wata sodomeeye meelaasa lagu qiyaasay khaylan buu diray fardo qibala najdin meesha najdi la yidhaahdo waa isgalka xijaaj iyo xaggan ciraaq xaggeeda najdi iyo tihaama jiro oo maro badan aad ku arkaysaa maaragtay taariikhda iyo juqraafiyadda ay leeyihin deegaankaasi marka dhulka had iyo jeer godanka ayna waa tihaama dhulka taaganina waa najdi marka qaybaha ciraaq xiga ayaa lagu tilmaamaa najdiga markaa fa jaa-at waxay la timi birajuli nin min bani xaniifa oo qolada reer banu xaniifa la yidhaahdo ka mida yuqaalu lahu waxaa la yidhaahdaa humaamatu bnu usaal magacaasa la yidhaahdaa waa sayidu ahli lyamaama marka reer bani xaniifa waxay ahayn qolyo degan intan udhaxaysa xijaas iyo yamanta yamaamaduna magaalo unbay ahayd ay deganaayeen qolyo yamaniyiina oo iyaduna xijaasiya udhaxaysa ymanta ama aan ka tirsanayn xijaas laakiin koonfurtan sacuudi arabia un soo xisaaba marka dee waa laga yaaba inuu xaggaa kasoo wareegay aynu sheegayna bariga dabeetana dhinacan koonfurta ee xijaas usoo wareegay marka sida ay kale yihiin najdi iyo yamaama waa laba meelood qolyaha halkaa degana waxaa loo yaqaanay weliba reer yamaama reer banu xaniifa reer yamaamu ninkani odaygeeday sayidu ahli yamaama farubita waxaa lagu xidhay bisaariyati min sawaari masjid tiir tiirarka masaajidka ka mida xadiidku waa mukhtasar oo waan soo gaabiyey buu kule intaasaa inaga khusaysa qiso dheer buu lahaa saxiixa ku suganoo ninkan markii lasoo qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u yimido wuxuu ku yihi sumaamo waran ila waa la isgaranayaa wuxuu ihi dee warramaya haddaad idisho inaad ku aarbaxaysaa digay haddaad isii daysana ninkii u abaalgudayaana haddaad adduun doontana waa lagu boorboori warkuba iga dhan wuu iskaga tegay nebigu subaxdii labaad buu yimi intiibu usheegay subaxdii saddexaadna intiibuan la soo taaganahay weli waa xidhan yahay markaasuu nebigu i sii daaya tumaamay oo xadhigga ha laga furo xadhiggii baa laga furay kadibna halkaasuu tegayo uu soo maydho waa shahaado uu islaamay muslimiintu ku biiray waa kii nebiga usheegaya lahaa dad oo dhan adaan kugu necba haddana adaan kugu jecelay sida wanaagsana ula dhaqmay rasuulku sala allahu calayhi wasalam nebigu xikmaddu uga jeedayna waxa ahayd wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah mid gaalada ka mida hadduu kusoo magan gala daadaa la ilaahu qur-aanka dhegaysanayo oo uu la qabsanayo dadka muslimiintii markay dad miyir qabo alla yaqaan oo aadaab leh akhlaaqiyaadkooda iyo afcaashoodaaba ummadda hanuuniyaba asxaabtii oo iswada dhunkanaya o iswada jecel oo la khushuucsan yahay oo cilmigi iyo cibaadada iyo camiran iyo masaajidkii bu arkay wixii fararaala ee jaahiliyaddana waayo wallahi kuwan qaab laga hadhaba maaha sidii buu ku raacay halka iminka tuugada iyo khiyaamada iyo dee dhaca laga wada fakanayaba saasuu ninkaasi ku islaamado dee kolkii uu noqday wadankiisii ku noqdayna waa lagu oriyo waxa la saba aar wuu ridoobay aar soo raaca buuhi meeshii qurun baa dhex fadhideena iskaga soo kaco diintii saxda ahayd iyo rasuulkii wanaagsanaa baanu soo hela soo raaco dee dacwadiibu fidiyey taasina waa masale kale idkhaalu lbaciiri lmasjid awrka laftiisaa masjidka lasoo gelin karaa laakiin ku xisaabtanoo dee masjidku waa kaa ciidda ciid buu ahaa qururux buu iska ahaa ma ahayn mid marmariyo dee roogan leh haddaad kan awr soo geliso de waxaa laga yaabaa inuu qaarna dambaabidho dee saaladiis iyo digadiis iyo kaadidiisana dee huufarharaba la waayo markaa ku xisaabtan oo kolley waaqica iyo dee mawqicana waa la isla akriyo can cabdillaahi bni cabaasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama daafa fi xajati lwadaac xajkii wadaaca wuxuu ku dawaafay calaa baciir awr dushii dabcan dee dhul iska caadiya buu ahaayo ciida masaajidkuna ilaa berdhaweed qururux buu ahaa imakaa marmar laga dhigay intii hore dee waxaa dhul iska caadiya markaa kolka uu qofku had iyo jeer cudurdaar leeyahay sidaasuu yeeli karaayo wuu dawaafi karaa isagoo gaadiid fuushan ama carabiyadda bahasha la ydhaha lagu riixayo yastalimu rukn waxa uu rukniga dhagax uu ku jiro dhagaxa iyo rukniga way isku dhex jiraan dhagaxu rukniga ama kaabada koonahaasu ku jiraay yastalim wuxuu ku salaamayaa rukna dhagax bimixjan hangool hangool yar sitaabustaau shaaraya kaasuu ku salaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda inuu cidhiiriyaabuu diidaya marka masaajidkii baytullaahi alxaraamkii la soo geliyay dee meel weyna u ahaa oo ballaadhan ummadda laftigeeda inuu saxmad ku sameeyaabuu nebigu diidayay in camalka laga eegtaabuu doonayay isaga laftiisu cudurdaar buu lahaa waxyaabahaas oo dhan kolka la isugaya kaasu ku dawaaf annahyu can ilbayci waashiraa'i fi lmasjid in masaajidkii wax lagu sii iibiyo oo wax lagu soo iibsado waa la nahyey wa can iltaxalluq in xalqad xalqad la sameeyana waa la diiday qabla salaati ljumuca jumcada ka hor oo mar haddii jumcadii ummadda usoo ururayso la doonayo safku inuu quruxsanaado in xalqad xalqad la sameeyo walow cilmibaha loo samaynayo waa la diiday jumcaha siiba dee waktiga jamcu yimaada intaan jamcu imanin dee wuxuuna la mid tahay maalmihii kale maalmihii kale waxaa loo diidi waayey dee masaajkii baa cidlo ah laakiin maalintan ummadii baa soo buuxinaysa mar haddii uu bilaabmo in dadku uu soo galo masaajidka xalqadaha laga digo can ibni cumara ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa wuxuu diiday can iltaxalluqi yowma aljumuca qabla salaa salaada ka hor bacda salaa waa caadi sababta loo diidayana waxa way fursad iyo jaanis baa jira iyo faraa meeshii baa bannaan marka qabla salaana dee waxaa loo diidaya waxa iskeeni karaa saxmad xalqad xalqadaas ama dikri ha la wado ama cilmi ha la wado ama sheeko ha la wado wa can ishiraai waalbayci fi lmasjid shiraa waa soo iibsi baycna waa sii iibin fi lmasjid masaajidka dhexdiisa iyadana waa la diiday qofka halkaa isagoo ku iibsanaya la arka ama wax ku wadwadana ilaahay faa'iide kaama siiyaa la odhan laa arbax allahu fii bayci beycaaga allow aanad faa'iide ka helin waxaana iska macruufa bahasha adduunyada la idhaahdo meesha ay timaado inuu qofku ficiltan badani galo oo buuq badani u yimaado oo muran oo iska riixo waxaasaa yimaada waxaasina khushuucdii meeshan looga baahnaa iyo iqbaalkii ilaahay la qaabili lahaa iyo saxmadii oo waxaasoo dhan bay waxay ka soo horjeedaan wixii halkan loo imanaya annahyu aadaabtii baynu ku jirnaa masaajidada annahyu can tanaashudi alashcaari fi lmasjid masjidka waxaa la diiday in lagu tiriyo ashcaarta gabayga in gabayga lagu tiriyo shicirka nabiga waa la weydiiyey xadiid xasanuu kaga jawaabo uu leeyahay huwa kalaamun xasanuhu xasanu waqabiixu qabiix waa hadal kiisa wanaagsanina u wanaagsanyi kiisa xumina waa xunya jaabir ibnu samura wuxuu leeyahy boqol jeer in ka badan ayaan maqlay asxaabtii nebiga oo gabay tirinaya ama dhaqamadii jaahiliga ka sheekaysanaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu dhegaysanayo wuu ku qosli jiray uun waxaa majaajilada jaahiliyada iyo gabayadooda ku jira marka uu dhagaysto marka xadiid dhowrahoo kan xasaan soo socdana wuu sheegi doonaa isaguna banaynaya axaadiid banaynaya waa jira in gabay masaajidka lagu dhex tirin karo iyo qaar diidaya waxaa lagu jamcinayaa ka wanaagsanna waa lagu tirin karaa ka xunna waa laga joojin sida hadalka arusatu fi waa can ibni cumara ana nabiya sala allahu calayh wasalam nahaa wuxuu diiday can tanaashudi alashcaari fi lmasjid masaajidka in gabayga lagu tiriyo gabaygaas hadduu qasida yahay xataa oo uu ku jiro khuraafaad iyo shirkiyaad waa laga joojiyo haddii cid wax laga sheegayo sharaftooda waa laga joojiyo qof isfaaninaya oo waxaanu ahayn iska dhigaya ama dad buunbuuninaya markuu jiro waa laga joojiyo aruksatu fi inshaadi shicri alxasani fi lmasjid aruks waxaa la ogolaaday fii inshaadi shicri gabayga in lagu tiriyo alxasan ee wanaagsanaa fi lmasjid masaajidka dhexdiisa can saciid ibni musayib waxaa laga wariyey waa min fuqahaai sabca fi lmadiina culimadii waaweyneeda casrigaa la odhan jiray fuqahada toddobada madiinu ku jiray qaala wuxu uhi mara cumaru bixasana bni taabit asxaabigii xasaan ibnu haamit la odhan jiray buu cumar binu khadaab soo maray wa huwa xasaan binu haabitna waa gabayaagii nebiga yunshidu fi lmasjid masaajidka dhexdiisu gabay ku akriyaya falaxada ilayhi sidaasuu u milicsaday isagoo isha ku gubaya qofka ku diidaya ka kuu jiibinaya waad kala garan marka uu ku eego eegma nin cadhaysan buu eegay fa qaala markaasaa wuu iska dhiciyey xasaano oo iska dhicin dee bowbow owna maahay waa mid macadaliila oo xujadeedii wadata ila madaxweynaha laga hayadaysan maayo haddii aanu ku soconin xaqa ama hadduu gefsan yahay dee waa la sixi oo waa loo sheegi un xaqa ceebaalna male fa qaala markaasaa wuxuu ihi qad anshadtu waan tirin jiray gabaygana waan tiriyey wa fiihi masaajidka waxa ku jiray man huwa khayrun minka midkaaba khayr badan oo nebigiia maxaa dee iga eegi buui midkaa khayr badan oo halkan jooga ayaan ka tirin jiray gabayga masaajidka intuu ku diiday rag wuu isfahmayaaye markiiba wuu fahmay wuxuu ka eegayaa wuxuu yahay isna jawaabtii buu laqsiyey dee midkaa khayr badan oo joogaan ka tirin jira maxaad iga eegayy uma iltafata ilaa abi hurayra abi hurayru sidaa u eegay xasaan binu saabit faqaala wuxuu uhi asamicta rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ma maqashay abi hurayro yaquulu isagoo leh ajib canii idifaac iga jawaab kaaladu waa kuwan gabayga soo tiriye iga jawaab isagoo dhan ma maqas allaahuma ayitu ilaahay ku xooji xasaan biruuxi alqudus malaga ruuxulquduska la idhaahdo ee malaku jibriil ilaahay ku xooji isagoo nebigu leh oo ay amre inaan difaaco oo ii duceeyey gabayga igu duceeyey intaa ma taqaana abi hureyrow qaala wuxu uhi allaahuma ilaahay ow nacam waan aqaana intaa kaaga markhaati furay dee cumar nin jaafatirqaya maaye wuu iska dhaqaajiy daliilkaa dadka kala hagaya kol haddii aayadii xadiid la keeno kaana waqaafan cinda daliil daliilka agtiisa wuu isku afar u baxoo figeeya ma odhanine wayla darayno maamulkiiba ka hor yimaadeene ama wayna fadeexadeeyeen wuxuu ihi warku waa dhan yahay kol haddaad daliil keentay waa laga hadlay halkiisaasuu kasii wadaya marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysan karaynaa ka hore la diidayna xumaanuu leeya lagu dali lagu diiday sida tarjamada ashicr alxasan oo sheekhu sheegayna ka dambe la ogolaadayna waxa loo ogolaaday un hadalkaa wanaagsanaa gabayguna waxa uu ka mid yahay waxyaabaha hubka ka daran oo mararka qaarkood hubka waa ka culus yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam de sidaa uu sheegayo xasaan waxa uu lahaa u jawaab buu lahaa u jawaab leebka iyo hubka lagu daadinayo ama lagu hurgufayo waxa kaga daran fariimaha loogu diraya gabayga ayaa maaragtay kaasaa kaga daran saasuu isaguna ahaayo kolkuu nebiga yidhi gabay baan u tirinaya wuxuu yihi war bal dee nimanka waa isku maranahay nimankan quraysheed oo xidid iyo abtirsiima iyo waxwalba waa nahay dee siaad odhan doontaa wallaahi waxaan kaaga dhex saari buuhi xabadda tinta ahee qooshka ku jirto sida looga dhex siibo ayaan kaaga dhex siibi doonaa waanaan gabayayaa adigana waan kaa duwayaa buuhi iyo dadkaad ku xidhiidho o dhan bal waayo abubakar utag buui isaga ansaabtii abtirsiimada kala yaqaanee markaa gabaygiibuu wadaya ciddii nebiga ula gala uu ka saaraya saasuu wadaya markaasaa kolaasankiisiiyo hanjabaadiisa kolka halkan looga qaaday maka loogu geeyo mudday rafanayaanoo madaafiic lagu soo hurgufoo tiro dheer buu ka dhignaa yulaaqi kula yawmin min macadin sibaabun aw qitaalun aw hijaau maalin walba nebigu wuxuu idinkala kulmayaa wax a eedaan oo cay iyo dagaal ah oo aan qabanin wruux wajibriilu rasuulu llahi fiina waruuxu lqudsi laysa bihi kafaau annaga waxaa nala jooga malaga la ydhaa malaku jibriil oo ruux ruuxu lqudusa laysa bihi kafa dee cid u dhigmaana ma jirto malagkaasoo kale idinku ma haysataan niman meeshanu iska warwareegayaa tihin annaga kaasaana soo raacaya tadalu jiyaaduna muta tadalu jiyaaduna mutamadaraatin tulaimuhuna bilkhumuri nisaa waxaanu idinku soo weerari doonaa buuhi fardo siday u yaacayaan dhididsan oo dumarkii dhididka marada kaga biinayana ay hareero socdaan tadalu jiyaaduna mutamadiraatin calaa aktaafiha alasalu dima iyadoo warmo ooman oo dhiiggiina u oomane ay dusha ka saaran yihiin fain acrabtumuu canna fain acrabtumuu canna actamarnaa wakana wankashafa wakaana alfatxu wankashafa alkitaal waanu cumraysan doonaa buui haddaa xaramka noo banaysaan dawaalka kufrigana ilaahay wuu qaadi doonaa gabay dheero saasa buu dee walaayo kanuu nebigu leeya ajib cani anigay difaac markaa saas weeye oo nebiguna gaalada marka ka horramaya waxau ihi maal naftiina iyo maalkiina iyo carabkiinaba kula dagaalamaa waa bilxujati walbayaan wa bilisaani wasinaan annahyu can inshaadi adaalati fi lmasjid aadaabtii masjidka waxaa ka mid ah in la nahiyey baadida in laga yaboohiyo masaajidka baadida markaa qofkii uu leeyahy waxaygiiya arkay mobaylkaygiiya arkay saacadaydii tusbaxaygii waar halkan waysadaydii miyaa ku aragtee ayuu leeyahay waxaa la mid ahun lacagtii ii dhiida ayaa iyana la mid ah mar hore aynu ka soo hadalay inay culimadu in fara badan intooda badan ay diidan yihiin ama aanay banaanayn liiskaa baadiduna ay soo gelaysa lacagta masaajidka laga yaboohinay laynagu dawaqay can jaabirin qaala wuxu uhi jaaa rajulu nin baa yimi yanshudu daallatan fi lmasjid baadigu masaajidka ka yaboohinaya markaasaa wuxuu leeyay man dacaa biljamali laxmar waryaa ku yaboohay awrkii casaa awr cas faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi laa wajadta alla waanad heli alla kuma siiyo kolkaa nin nebigii naxariistu hadduu qof habaaray wuxuu sameeyey baa weyn qofkani baadi oo dhan halkaasi maraysaayo dee baadiduna buuq bay keenaysa masaajidkana khushuucbaa laga rabaa idhaaru silaaxi fi lmasjid masjidka maxaa laga yeelayaa hub dhexdiisa ma lagu muujin karaa hub noocyadiisa kala duwan can sufyaana qaala qultu licamr waxaan ku ihi asamicta jaabiran waa sufyaan ibnu cuyayna imaankii weyna ayaa wuxu uhi waxaan ku idhi camr bnu dinaar weeyo isna caalimkii weynaa muxadidka asamicta jaabiran taabicigaasi waa ardaydii jaabir jaabir miyaad maqashay yaquulu isagoo leh mara rajulun nin baa la soo maray bisihaami leebab fi lmasjidi masaajidku leebab la soo maray faqaala lahu rasuul llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi khudha hud qabo leebabka hud qabo binisaaliha binisaaliha afkeeda afkiisu yuu dadka cawarine qabo qaala wuxuu ihi nacam waan maqlay camr bnu dinaar jaabir buu weydiiye wuxuu ku yidhi war xadiiskaa miyaad maqashay waxaan maqlay inuu nebigu nin leebabsito masaajidka soo maray uu ku yidhi afkooda qabo afka hadduu cid saraya adigaa ku saro wey xagga afka ee markaa wax uu ku mudi karo halkaa qabo hadduu waran sito afka ha qabto khud binisaaliha qaala nacam waan maqlay bui marka waa xadiid marfuucoo nabiga ka sugan asxaabigu ka maqlay marka wixii huba khatartiisa ayaa laga badbaadinaya ummadda hadduu qofku la soo galana waa inuu nabadgelyadiisa ilaaliyaa oo wax gal ku jiro asturan uu yahay waxaan cabaysnayn uu yahay wax dee markaa ummadda aan waxyeelo ku keenin tashbiiku laswaabici fi lmasjid faraha in la isdhexgeliyo masaajidka maxay noqon oo sidaa la iskugu dhex cufo oo markuu siduu qofku faraxlanayo o kale faraha isu dhexgeliyo taas oo kale xukunkeeda laga hadla can اlأswad qaala wuxu uhi dakltu ana wacalqamatu calى cabdillaahi ibni mascuud waa ardaydii ibni mascuude culimadii waaweynaa salafka iyo ardaydii ibni mascuud weeye labadaydaa usoo wada socona ayaa waanuu galay ibni mascuud baanuu galay faqaala lana wuxuu nagu yihi usalii haulaai asalla haulaai kuwaasi miyay tukadeen qolyo markaa u ishaaraya meesha jooga qulnaa laa may tukan qaala wuxu uhi quumuu fasalluu addaba kacaan tukanay ina wadakiciya labadoodiibuu la hadla wuxu uhi idinkuna kaca jamaco waan tukanay dadkii meesha joogay fadahabnaa waanu kacnay linaquuma khalfa si aanu xaggiisa dambe isu taagno fajacala wuxuu ka dhigow yeelay axadanaa midkayo waa labadiibaa markaa dee horeeyo ku xidhay fajacala axadanaa can yamiinihi midkayo xagga midigtuu joojiyey waxa hadlaya markaa aswad iyo calqama walaaakhara kii kalena can shimaalihi dhinaca bidixda xagga dambe muu joojinin agga midna bidixduu iska mariyay midna midigta fasallaa wuu tukaday bikayri alaa adaanin walaa iqaama ibnu mascuud salaadii umana adaanin umana aqiimin fajacala waxa uu yeelay idaa rakaca markuu rukuuco shabaka wuxuu isdhexgeliyaa bayna asaabicihi farihiisu saa isu dhexgeliyay wajacalahaa wuxuu farihii yeelay bayna rukbatayhi labada jilib ayuu saa u dhexgeliyay jilbaha kumuu qabsanin intuu gacmihi isdhexgeliyey ayuu jilbaha dhexdooda geliyay isagoo rukuucsan wa qaala wuxuu yihi ibnu mascuud haakadaa sidaasaan ra'aytu arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam facalaa isagoo sameeyey waa saxiixun saxiixu abi daauud min muslim buu ku sugan yahay laakina alxadiida mansuuf saasay gebagabaday noqoto madhabtii ibnu mascuud bay ahayd saddex arrimood buu markaa jumhuurtu jumhuur saxaaba iyo salafka ku khilaafay ka wareysaa waxa weeye haddii laba qof ay ku xidhanayaan imaamka dee waxa uu ahaa in xagga dambe ay taagaan hadduu qof kaliya imaamku isbarbar taagaya laakiin haddii laba yihiin xagga dambe inay maraan bay dee saf noqdaan isagu markaa wuxuu qabay si berigii hore jirtay oo ah in imaamka midiba dhinaca iska taago taasi waa mid midda labaada madhabtiisa ahayd uu qabay waxa weeyaan adaan la-aan iyo aqiimid la-aan midda saddexaad uu qabay waxa iyana qariibka ah faraha marka la rukuucsan yahay in jilbaha dhexdooda la gashado marka saddexda arrimood uu ka warramayo xadiidkani waxay culimmadu kusoo ururiyeen in la nasakho ibnu mascuud aanay gaadhin nin habari dhashay halma seegi waayo baa la idhaha caalim weyn buu ahaa tafsiirka marjac buu ahaa loo noqdo laakiin arrimahan wax la nasakhay bay ahaanoo berigii hore jiray adaankii waa jiraa jilbaha lagu qabsanayaa gacmaha jamac marka ay noqdaan laba qof ay imaamkii ku xidhanayaan jamac bay noqdeenoo xagga dambe ay taagayaan marka halkan wuxuu usoo daliishaday in gacmihii la isdhexgelin karo masaajidka dhexdiisa laakiin umuurtoo dhan mar hadday mansuuq noqotay waa inaan loo daliishan karayn halkan alistilaau fi lmasjid masjidkii oo qadaadka loo jiifsado ma banaantay mise ma banaano can cabdillaahi bni zayd ibni caasim camu cabaad ibni tamiim cabaad ibnu tamiim adeerkii annahu ra'aa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu arkay mustalqiyan fi lmasjid isagoo masaajidka dhabarka u jiifa waadican wuxuu nebigu dhigay ixdaa rijlayhi labadiisa cagood midkood calaa lafraata kale dhabarku u jiifsaday labada cagoodna wuu isa saaray sidaasi weeye markaa qofkii haddii aanay cawradiisu banaanaanayn wax la iska ogol yahay wey meelaha qaarkood haddii ay soo aroortay inuu nebigu diidayna waa marka qofka cawradiisu banaanaanayso annawmu fi lmasjid masaajidkii ma la seexan karaa mise lama seexanayo can ibni cumara annahu kaana yanaamu cabdilaahi wuxuu ahaa mid seexda masaajidka wa huwa shaabun dhallinyaru ahaa cazbun keli ah caazib iyo cazbiyo oo qofka keli ah inagu sukaynu nidhaahnaa ama solane laa ahla lahu malexaas calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii rasuulka fii masjidi nebiy buu seexan jiray oo jaar iyo majruurku wuxuu ku tacalluqayaa yanaamu can ibni cumar annahu kaana yanaamu wuxuu seexan jiray fii masjidi nebiy masaajidka nebiguu seexan jiray isagoo dhallinyaro ah oo aan xaas lahayn waktigii rasuulka marka taasina way iska bannaantay wax dhibahun inaan masaajidkii loo geysanin ayaa ay noqonaysaa oo qofku dee baytullahi nadaafadii uu xaqu lahaa inuu siiyo oo hawshiisa ka qayb qaato osas albusaaqu fi lmasjid candhuuftii iyo masjidka aadaabtii masaajidka waxaa ka mid ah inaan candhuufta lagu tufin can anasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu yihi albusaaqu fi lmasjidi khaia in candhuuf lagu tufo masaajidka waa gef wa kafaaratuha dafnuha allana wuxuu kaga dhaafayaa inuu inuu aaso dee goormaad aasi kartaa waa masjidku markuu ciid yahay haddii dee aanu ciid ahayna waa inaad ka nadiifiso intaad nadiifin lahayd aad clinikisiya wax ku xoqi lahayd ama aada mayri lahayd aad cadar marin lahayd dee kaba dayso kolka horeba ha ku tufine kafaare haddii la yidhi haddaad dembaabtay dee kafaaraba horta hadoondoone dembaabkaba iska daa kolka hore ee macnaheedu waxa kafaaradan raadinoo waan samayn doonaa arrintu ma aha annahyu waxaa la diiday can an yatanahama arajulu qofku inuu ku xaakeeyo fii qiblati lmasjid masaajidka qibladiisa inuu xaako ku tufo marka busaa iyo mukhaad iyo nukhaama iyo nukhaaca waxaasoo dham waa isla waxaan afka ka soo baxaya qofka ee iska tufe ee qashinka ah un wey marar fara badan busaaqa waxaa loo isticmaalaa candhuufta saafiga ah ayaa loo isticmaalaa iyo riiqiyo kuwa la diiday waxa weye duufkii iyo xaakadii iyo waxaa weeye can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ra'aa wuxuu arkay busaaqan xaako fii jidaari qiblati qiblada xaggeeda hore ku taalla fa xakahu isagaaba nebigu xoqayba uma aqbala cala annaasi dadkiibuu kasoo kusoo jeedsadayoo faqaala wuxuu yihi idaa kaana axadukum yusallii midkiin markuu tukanayo dad yahow falaa yabsuqanna qibala wajhi xaggiisa hore yuu ku tufi fa ina allaha caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaayo qibala wajhihi xagga wejigiisuu jiraa idaa sallaa marka uu qofku tukanayo waa si oo isaga u gaara dikru nahyi nabiy dikru nahyi nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxa uu nebigu diiday baa la sheegay can an yabsuqa arajulu bayna yadayhi aw can yamiinihi wahuwa fii salaati midigtiisa bayna yaday xaggiisa hore in qofku candhufta ku tufaya xaakada aw can yamiini ama midigtiisa isagoo salaada ku jira midigtana ha ku tufin xagga horena ha u tufin labadaa ka daa adoo salaada ku jira xataa ayaana masjidba ku jirin can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ra'aa nukhaamatan fii qiblati lmasjidi faxakaha bixasaan quruurux buu ku xoqay wanahaa wuxuu diiday an yabsuqa arajulu bayna yadayhi xaggiisa hore inuu ku tufo wa can yamiinihi midigtiisa inuu ku tufana waa diiday wa qaala nebigu wuxuu uhi yabsuqu can yasaari bidixiisa ku tufo aw taxta qadamihi lyusra ama cagtiisa hoosteeda waa goorma hadduu meel ciida joogo ama cidlaah haddii laakiin uu joogo masjidka dhexdiisana waa ka soo socota alruksatu lilmusalli qofkii musaligaa waxaa loo ogolaadaa an yabsuqa khalfahu xaggiisa dambe inuu ku tufo aw tilqaaa shimaali ama dhinaca bidix can baariq bni cabdillaahi almuxaaribiy qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau uhi idaa kunta tusalli warniyo markaad tukanaysa falaa tabsuqana bayna yadayka walaa can yamiinika xagga hore iyo midigta midna ha ku tufi waqsud khalfaka aw tilqaa'a shimaalik xaggaaga dambe ku tug ama xaggaaga bidix in kaana faariqan hadday jaanis leedahay oo cidlo toon cidi joogin wailaa haddii cidi joogta ama dee nadaafadeeda la ilaalinayo fahaakadaa sida samee sideedaa la samaynaya wabashaqa nebigu waxa uu ku tufay taxta rijlihi cagta hoosteeda wadalakahu cagtu ku jijibiyey waaya biayi rijlayni yadluk bushaaqahu labada cagood teebuu ku jijibinaya can ishakiir qaala ra-aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam tanahaca wuu canduuf buu tufo fadalakahu birijli lyusra cagta bidixdu sidaa ugu xoqay waxaa laguu sheegi doonaayoo kale in maradana mar la ysku celcelin doono can anas bni maliki qaala ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nuqaamata fi qiblafi qiblati lmasjidi faqadiba xata axmarra wajhu ilaa wejigiisa casaaday uu cadhoobay markuu xaakada arkay faqaalat imra'atu min alansaar faxakatha dumarkii ansaarta gabadh ka mid oo gaarayaa soo kacdo way xoqday wa jacalat makaanaha khaluuqan markaasay miski iyo cadar bay sidaa u marisay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxu uhi maa axsana hada kani wanaag badan ah ayu shayin aw shayun cadiimun ba axsana hada shay weyn oo wanaagsan baa kan hagaajiyey war wuxuu wanaagsana nina wuu ka cadhooday qofna wuu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam nadaafadii masaajidka sidaa halkaasay maraysa mar walba ka qayb qaado nadaafada masjidka inaad adigu xeedho lacagtii lagu xeedhayay bixiso gogoshii cusbayd keento unsigiiyo udgoonkii keento agabkii lagu buufinayo lagu nadiifinayo iska soo dhigo oo mar walba qayb si siriya ugu dadaal guriga ilahay inaad nadiifiso kana warwar wax wasakh inuu kaaga dhaco oo ka dadaal wallahu aclam